waxaynu soo gashaynaa la kulnaa gudoomiya ku-xigeenka koowaad ee golaha baarlamaanka barsaarinimada cumar dalka oo warbixin naga siiyey wafdigii u-nka ee yimid magaalada baydhabo ayaa waxaa uu yidhi
bismillahi raxmaan raxiim wafdiga maanta baarlamanka martida uu ahaa waxay isugusii uanka ka socday iyo qaar dowladaha saaxiibkan nahay ee safaaradda norway iyo ingiriiska ka socday sidoo kale wafdigaas waxaa qaybka ahaa wafdi ka socda maaxadka loo yaqaan ndiay ee baarlamankeenna gacanshaarka la leh islamarkaana intaba aynoogu yimaadeen wafdiga u nk iyo wafdiga ka socday dowladaha inay baarlamanka odatashi ay kala sameeyaan humanitarian issue ama waxa ku saabsan samafal unsi inta fara badan horay ay isla meeldhigaan gudoomiyaha baarlamanka iyo wafdigaas hadda markuu socdaalka uu alishabaab ugu sii socday ee nairobi uu kula kulmay qaar iyo qaar kale horay baarlamanka ay noogu yimideen oo intaba laisla meeldhigay in baarlamankana uu ka qaybgeli doono assessmentiga ay samayn doonaan hay-adaha humanitarianka dhibaatada hadda ka jirta meelo fara badan ee dalka ka tirsan dadkii ku barakacay dagaalada iyo aafooyinka dabiiciga ah sidii wax loogu qaban lahaa arrimahaasi iyo arrimo kale oo iyagana hay-adda ama aan idhaahdo naadiga n d i iyaguna ay noogu yimideen inay baarlamanka baahidiisa ay daraasad ku sameeyaan si ay markaasi nooga caawiyaan waxyaabaha la xiriira sarabuqaadidda aqoonta xildhibaanada iyadoo loo marayo siminaaro iyo tababaro iyo inay nagu caawiyaan wax kale waxyaabaha kale aan idhaahdo baarlamanka uu u baahan yahay haddii ay ahaan lahaayeen qalabaynta baarlamanka oo dhinaca kombyuutarada iyo equipmentska kale laga maarmaanka waa in baarlamanka shaqohaameedyadiisa isaga ku socodsiiyo iyo wax allaale wixii markaasi dhinaca maamulka ama holwadeenada baarlamanka oo iyadana gacanta geysan kara ama ha noqoto tababaridooda iyo wacyigelintooda iyo sidoo kale sharbuqaadida aqoontooda marka labada wafdi oo hadda maanta hal meel aad nagu wada qaabishay anagoo wada joogno marka ayaga hadda qadadooda wada jirka aan ku wada galnay ka sokow laakiin kala brograam ayay ahaayeen kuwa humanitariankana sidaan kuu soo sheegay ay noogu yimideen wafdiga kale ee n d i ka socdo ayagana muddo sii joogi doono oo weliba ayla kulmi doonaan guddiyada baarlamanka gudoomiyaashooda gabdhaha baarlamanka ka tirsan ee xildhibaanada ah leadershipka ama guddoonka baarlamanka sidoo kale xafiiska baarlamanka iyo maamulka baarlamanka oo intaba iyagana jadwal hadda kulliga iyaga loo sameeyey ay kula kulmi doonaan waasoo rajaynayna ilaa iyo khamiista inay iyagana nala joogaan haddii alla hay gudoomiye wafdigan yaa hogaaminayey
wafdiga yuanka waxaa hogaaminayey philip nin la yidhaahdo halka dhinaca n d i na uu hogaaminayo xaakim nin la yidhaahdo isaga ama labadoodaba fariisana u ah nairobi
inta xubnood ayay ka koobnaayeen labada wafdi
labada wafdi waxay ka koobnaayeen toddoba xubnood ayada wafdiga indiyaay weliba uu ku weheliyo daryaqaan caalami ah oo horeyna wasiir warfaafinta uu ahaa soomaaliyana dhowr jeriyo weliba xilligii la dhexdhexaadanayay arrimaha soomaaliya iyo kenya oo horaa yar cakirmeen haatanna ah doodaha maaragtay ninka murashaxa oo ah talada dalka ee la yidhaahdo raila odinga ninkaas oo ah looyar caan ah lagu magacaabo bitaolo aringa ayaa ka mid ah wafdiga n b i noo jooga ee consultationka la samayn doono baarlamaan haddii alahay
markaas weye xubnahan kala duwan ee wufuudan iska soo daba dhacaya ee dalka imaanaya intooda badan waxa ay sheegaan in arrimaha soomaaliya ay wax ka qaban doonaan balse markii si hoose loo eega arrimaha soomaaliya waxaad moodaa in ay xaaladda sii fogeynayaan bal arrimahaasi ka waran
wallahi horta adduunyada cadow iyo saaxiib dowladda soomaaliya ay ku leedahay shacabka soomaaliyeedna sidoo kale hadda sidaan annaga u kala qiimayno iyo sidaan annaga aragtideena ugu midaysannahay ayay ku xiran tahay dad baa waxaa laga yaabaa kuwa hadda adiga ad ka aaminsan tahay inay cadow yihiin inay saaxiibka koowaad ee dalka inay yihiin ama saaxiibka shacbiga soomaaliyeed ee runtaa inuu yahay kuwa adiga laga yaabo inaad maaragtay saaxiib laga yaabo inaad ku tilmaami lahayd ayaa dadka dhan u ah cadowga koowaad marka da kulley waxwey waxay ku xiran tahay xaqiiqada iyo waaqaca ama ficil ha noqdo ama qowl ha noqdo siday markaasi dadka ajnabiga ah ee qaar siyaasad muqlo saaxiib ah qaar danahooda siyaasadeed keliya maahane ee mid dhaqaale iyo mid ujeedo badan intaba ku jirta waxay ku xiran tahay sida shacbigeena isaga si dhaba ugu gato cagadiisa iyo saaxiibkiisa mudane gudoomiye marka loo fiiriyo qaabka ay usoo howlgalayaan iyo qaabka mas-uuliyiinteena kala duwan ee dowladda iyo qaybaha kale ee kasoo horjeeda dowladda waxaad moodaa in mas-uuliyiintaasi mas-uuliyaddii laga rabay aysan mas-uuliyiinteena aysan aqoonsanaynba oo misaal caalamka waxa uu nagu leeyahay iyo waxa aan anagu ku leenahay aysan kala garanayn ma la dhihi karaa
waa jiraan dad dowladda ay ka jeclaan lahayn inay la macaamilaan enjiyooyo ayagoo danahooda gaarka eeganay waxaa jira hay-ado caalami ah jira u n d b oo kale maanta waxay leeyihiin debartamentiyo oo aad moodid inay yihiin wasaaradihii dowladda ayada ay ku shaqaynahay wasaaradda caafimaadka waxaad arkaysaa hawshii iyada ay qaban lahayd in u n d b qayb ka tirsan oo caafimaadka qaabilsan ama arrimaha bulshada in wax weliba iyada ay rabta in lasoo mariyo soomaaliya sidoo kale kuwa waxbarashada ee ayaga debartamentiyadooda ka tirsanna sidoo kale sidaasi ayaa amni iyo planning iyo wax allaale wixii markaasi dowladda iyada ay qaban lahayd ayaa waxay jecel yihiin in dowladaha deeqaha bixiya inay u n d b dhaqalaha ay kusoo shubaan kanaalkana lasoo mariyo iyaga ay noqdaan wixii ayaga ay nafsidaan annaga markaa inaan u gacmo hoosano haddii dowlad ahaan annaga aan markaasi arrintaasi aan ku dhaliilno ama aan ka dhiidinana niman n g o-yaha oo aqoon-yahano iyo sheeganayo iyo civil society iyo iyo xuquuqul insaan iyo kuwaasaaba u doodayo difaacayo oo maaragtay dowladdana ku tilmaamayo tuugo kuwaasana dhahayo maaragtay kuwaasana dhaama in wax loogu dhiibo marka dee haddii sidaasi aragtidaasi dadkeenii soomaaliyeed qaarkood weliba sheeganayaan kuwa inay yihiin kuwa waxbartay ayaga damac keliya madanaha gaara iyaga u wado oo iyaga ay leeyihiin ummaddii soomaaliyeedna waxay adduunyada ugu tala gashay inaanana soo gaarsiinin ayaga ay aqhayaano ugu yihiin dad kale oo ajnabi ah de iyana waxaa loo baahanya shacabka soomaaliyeed kuwa kalda inay ogaadaan oo waxaa la yidhahda crocodile tear ah weydinta yaxaasa u samaynayo intay ayaga ay caloosa ka soo riidaan oo been iyo ereyada macaan iyo maaragtay iyo wax ayay isleeyihiin nimankan waxay idinka dhabjin doonaan maaragtay adduun wax alal waxay idinka arabtaan laakiin hawda maqashay waxnaha uu qaban inay tahay afka baalka caadadiisa wax kale loogu maqan yahay aanan jirin hadday ku kadsoomaan ayaga jirtaa laakiin annaga baarlaman soomaaliyeed ahaan mas-uuliyad baana saaran waxaa waajib noogu ah cidii nagu jeclaan lahayd diinuhu necelayd ummadeena dhibalka inaan ka hadalno islamarkaasna aan ka sheegno runta ama ajeedid nebi ha noqdo ama soomaali ha noqdo xildhibaane waxaa moodaa haddii dhinac kale aan ka eegno maanta baarlamanka waa uu kulmay waxa uu lahaa shir looga doodayay sidii hore u ballansanaayeen baarlamanka arrimaha saxaafadda arrimahaasi ka warbalhay arkeeda marayna waa mahadsan tahay weli waa socdaa indishareyeedkaasi shalay guddigii saxaafadda ayaa wuxuu codsaday in la siiyo jaanis hal maalin ah in iyaga talooyinkoodii ay kusoo xiraan sharcigii saxaafadda oo ay horey xukuumadda usoo gudbisay iyo iyaga sidii markaas ay usoo lafugureen marka maantadan ayay noo keeneen maantana waxaa loo qeybiyey baarlamanka baarlamankana sida shalay uu qabo markii sidaasoo kale ajenda loogu qeybiyay afar labaatan sac inuu soo akristo ayay xaq u leeyihiin xildhibaanada marka maanta way soo akrisanayaan kala soo jeedintii ay keeneen guddiga saxaafadda ee baarlamanka kadibna beri haddii allah idin waa laga doodi doonaa insha allah
gudoomiye adigoo soo koobaya ugu dambeyn xeebaha kala duwan ee warbaahinta waxaad moodaa in bilahan dambe culaysyo gaar ay dhinaca nabad sugidda dowladda xaggeeda ay ka saaran tahay mala dhihi karaa arrimaha warfaafinta siyaasad in loo xiro ayay halis u yihiin hadda sida ayaga ay u mutaystaan lur iyo nafsi waxay ku xiran tahay dadka ka shaqeeya miidiyaha saxaafaddu ayaga xaq bay leedahay iyadana xaq baa lagu leeyahay xaqa iyada ay leedahay waa laisla yaqaanaa oo adduunka wax international oo saxaafadda iyada waajibaadkeeda uu yahay lagu tixgeliyo ayaa jirta iyadana waxaa jirta waxyaabo iyada ka reebban oo ayan ku kicin shuruucdaasi xusaysa marka labada dhinacbu mar weliba waxaa waajib ah waxa iyagay mudan yihiinna in lagu tixgeliyo waxa iyaga laga mudan yahayna inay ku tixgeliyaan wixii iyaga laga reebayna ka reeb farhadaan wixii iyaga sharciga siinaya xaq u leeyihiinna inay fuliyaan laakiin saxaafaddu waa xor dadda waxay u qaateen xuriya mutlaqa wax la yidhaahdo oo zankaar rugan ah qofka qofkuu rab wax ka sheegi karo cayin karo isaga wax ka sheegi karo isirkiisa wax ka sheegi karo shaksiyadiisa weerari karo waxuu rabo uu sawiri karo waxuu rabo qori karo waxuu rabo siidayn karo waxaas oo dhan wax saxaafadda sharciyan siinaya maaha salaaxiyad qofka miidiga ka shaqaynaya inuu ku kaco muxadadaad wax la yidhaahdo oo xadida ayaa jira saxaafadda islamarkaasna internationalkaan sheegay iyagana dowladaha iyo meelaha kale hay-adaha madax banaan laftirkooda loo baahan yahay inay kula dhaqmaan ay fursadahaasi aysan ka hor istaagin ayaa jira marka labada dhinac nin gardila iyo nin gardaranba hadda waxaan runtii aanan u tilmaamaynin sharcigii saxaafadda oo aan baarlamanka weli ansixinin ayaa wax weliba hadda la dhihi karaa sagaadgaadkaasi sabab u ah ee jira haddiise laakiin baarlamanka uu sharcigaasi go-aamiyo loona qaybiyo rootiinkaasi dhammaan bahda saxaafadda iyo warbaahinta wixii markaasi iyaga meeshaasi ku cad sharciyan oo iyaga ay ka reeban ama iyaga ay xaq u leeyihiin haddii iyaga ku xadgudbubaan ama haddii iyaga lagu xadgudbo taasaa maarta ay noqon doonta mid haddii alla idmo finalka daawo u noqoto ama lagu kala baxo haddii alla idmo
adigoo iga saali hal su-aal haddii aan sii raacsado haddii ka waran sharcigaas inta saxaafaddu hadda baarlamaanka markuu baaskareeyo haddii ay dhaqan geliso islamarkaana haddii lagu xadgudbo oo ay manaha sida adinkuba aada hore u sheegtaan mararka qaar xeerkii maadaama aad tihiin sharcidejin waxaad in badan shee sheegtaan in qodobadii dastuurka la jebiyey haddii ka waran qayb ka mid a saxaafadii si ayadoo gudanaysa in la jebiyo dastuurkii arrimahaasi ka waran anaga sharciga aan ansixino ilaahay ka soko waxaa laga rabaa inay difaacaan maaragtay ama inuu difaaco baarlamanka annaga qodob oo baarlamanka oo waajib ahaan uu usiinayo salaaxiyad saxaafadda haddii ayaga laga hor yimaado oo ayaga lagu xadgudbo baarlamanka wuxuu waajib ahaan waxau leeyahay inuu arrintaasi uu ka hadlo uu tilmaamo qaladkaasi laga galay haddii iyagana ay galaanna sidoo kale shuruucdii ayaga ay markaas ay ansixiyeen oo dalka u degsanayd saxaafadda iyagana sidoo kale baarlamanka wuxuu tilmaamayaa xaqu uu leeyahay inuu sheego inay khaldan yihiin iyaga saxaafadda markaas falaawada laga qaado inay tahay mid ayaga ay galabsadeen marka keliyana eegayo cidda ku xadgud doonta dhinaca dowladda keliya bal dhinaca kale saxaafaddana ciddii ku xadgudubta baarlamanka labadaba wuxuu sheegayaa khaladaadkooda hadduu allah idin laakiin awooddaas buu leeyahay baarlamaanka inuu wax ku ilaalin karo
baarlamaanka waxa hadda asaga oo ugu weyn ee waa qaban karaa iyo ma qaban karo la yidhaahdo waxaa ugu weyn waxaan umalaynayaa xisaabtanka xukuumadda ee baarlamaanka ka socday aan qofna loogu aabiyeelayn xildhibaanka markuu istaago cidduu doonan naqdi u jeedinayo kama xaniyo weynaan umalaynayaa kuwa saxaafadda ka tirsan hay-adaha sare ee dowladda iyo hogaankooda dhaliilaha marmarka qaar xildhibaanada ay ka yidhaahdaan baarlamaanka gudihiisa marka sidaasi ayaaban su-aashaas igu weydiin karin baarlamaanka ma leeyahay awooddaas cajaladihiina dib ugu noqda bal qodobada ay ka doodi jireen iyo kuwa ka doodayaan haddaba waxay kaga duwanaan karaan kuwa soo socda markaasi waxaa gudoomiye ku-xigeenka golaha baarlamaanka cabbaad maxamed cumar talxa soomaali soo baydhabo